kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiinsoo diyaarisay dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dalad ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijka idiinsoo jeedin doonta qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah konton caruur ah oo waxbarasho diini iyo maadi uu bilaasha ka helay macalin isku xilqaamay waxbaridda caruuraha qoysaska danyarta ah ee soo barakacay samafale reer walaweyn ah oo isku xil saaray xanaaneynta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee magaaladaas gawaarida dadweynaha ee magaalada kismaayo oo aada u yaraaday iyadoo dadka danta yar ay awoodi la-yihiin lacagaha lagu raaco tagsiga oo ah gaariga ugu badan ee haatan laga adeegsado magaaladaas haweenka magaalada beledweyne oo bilaabay inay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay ragga oo keliya qaban jireen waa tahay dhageystayaal haddii aynu ku bilowno barnaamijkeena konton caruur ah ayaa waxbarasho diini iyo maadi oo lacag la-aan ah ka helay macalin isku xilqaamay waxbaridda dadka danyarta ah gaar ahaan caruurta qoysaska soo barakacay cabdiraxmaan maxamed cali ayaa warbixintan soo jeedinaya deegaanka tareedisho ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho waxaa ku nool caruur badan oo da-doodu ay gaartay xilliga waxbarashada balse aysan haysan fursad ay wax ku bartaan macalin isxilqaamay ayaa deegaanka ka hirgeliyey dugsi lagu barto maadooyinka asaasiga ah qoysaska ku nool deegaanka oo intooda badan ka mid ah dadka soo barakacay ma awoodaan inay carruurtooda geeyaan iskuullada caadiga ah taasoo keentay in waalidiintu ay isku dayaan in ugu yaraan ay baraan waxbarashada asaasiga ah sida af soomaaliga xisaabta iyo tarbiyada islaamiga ah ifraax muuse iyo qoyskeedu waxay ka soo barakaceen degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay waayeen xoolihii dhaqan jireen duruufaha nololeed ayaa ku qasbay inay soo miciin bidaan xeryaha dadka soo barakacay ee ku teedsan magaalada muqdisho ifraax waxay dhashay toddoba carruur ah nasiib wanaagna waxay ka mid noqdeen ardada sida bilaashka ah dugsigan wax looga baro qoryooley shaqo la-aan leh iyo bii la-aan beero waanu abuurna eryaalaanu jooga waa naga dhinteen xilli abaarta soo barakacna todoba afar sana degan meel kale inta midigi jir macalin kale bara maama lacag masii beesa la-aan noo dhigan haddii helaleesi haddii helin masii baab iska dhaafa si kastaba ifraax waxay dareemaysaa culayska ka haystaa in macalinka wax loo diro iyadoo gacanteeda waxba ku jirin dhibba waay saas dhibba inaa macalinka wax loo gartaa la rabaa haddii haay ma u garaayo haddii haayn inta keena odagana shaqa ma bahaayo haa ilmaha usoo dirnaa ilmaha usoo dhiganaa maanta wax malahaa u sheeg macalinka ma aha ifraax oo keliya waalidiinta ay carruurtooda fursaddan heshay waxaa dhigtaa dugsigan konton carruur ah oo dhammaantood ah danyar barakacyaal ah iisha maaday abuukar oo ka mid ah waalidiinta ay carruurtooda wax ka barato dugsigan waxay sheegtay in macalinka aysan si rasmi ah wax ugu bixin balse ay mararka qaar dadaal sameeyaan laba wiil iyo hal gawra ay dhigtaan mudday dhiga weyiin waxan may bartee lacag ma lahay mooye waxay usoo garanaysiina amaan wax sadanuu gooy male anigaa afar sana digana dugsigan ugu horeeya kanle koow ah dugsigan malgeyn macalin cismaan yuusuf waa mid ka mid ah dadka kaamkan degan waana macalinka keliya ee dugsigan dhiga wuxuu si lacag la-aan ah oo mutadawacnimo ah u baraa carruurta danyarta ah qur-aanka kariimka ah iyo waxbarashada asaasiga ah dugsiga uu maamulo wuxuu ka kooban yahay qolal yaryar oo laga dhisay jiingado iyo qoryo laysu geeyey macalin cismaan ayaa keligii isku xilqaamay dhismaha dugsigan isagoo bixiyey qarashkan lagu dhisay dugsigan toddoba bilood ayaa maanaa furan yahay ana marka jaabkia intaan qarash ku geliy jaabkia ku geliyey qarashkan marka lacagta aan leeyahay ayaan ku geliyey ma anin leewa bis anin laa bilaaba anin laa dugsi ku bilaaba haa dugsi kale maana hortay ma ku yeelan anin anin laa marka ka bilaabay allah jirgeda anin laa qarash geliyey haddeen hal qof hal qof si ilahay kala og hal qofa marka laba hal jiingad iyo haafa keenay halkaas qof oo maanaa hal jiingad iyo iyo haafka kalgocsan ayaa keenay inta kale anaa qarash geliya bis noloshiisa gaarka ah waxay ku tiirsan tahay caawimaada yar ee uu mararka qaar helo iyo in looga yaro marka qoysaska deegaanka ay allabari samaynayaan wuxuu xusay inuusan weli helin wax taageero ah oo ka caawisa baahiyaha dugsiga iyo nolol maalmeedkiisa mehaafada qur-aansar ayaa laga yeeraa mamar manaa cunta dugso cunta la ii keenaa dugso mamar cunta la ii keena qada iyo quraac wax aabin ma arkan wax hadda hadda alo wax isoo gaaray ma arkan ilaa hadda adeeg orkaa bis wax oo hadda manaa su-aal i weydiinaya intaan hal han ah wax maanta oo soo galay mas- dugsigu soo dhex galay oo su-aal i weydiiyey ma arkin alxamdulilah dhibkaasaa jira alxamdulilah kulley marka laga soo tago duruufaha adag ee macalinka carruurta dugsigan dhigata waxay la daalaadhacayaan baahiyo kale sida loox wax loogu qoro buugaag iyo qalab waxbarasho dadka kaamkan degan intooda badan ma haystaan xitaa waxay cunaan sidaa darteed ma awoodaan inay carruurtooda siiyaan waxbarasho rasmi ah carruur badan oo aan nasiib u helin waxbarashada waxay gacan ka geystaan nolol maalmeedka qoysaskooda iyagoo shaqooyin adag qabta qaarkood waxay baalashaan kabaha halka kuwo kalena ay magaalada dawarsi u aadaan xaaladda waxbarasho ee carruurta barakacyaasha ah ee ku nool duleedka muqdisho ayaa ah mid aada u liidata carruur badan oo da-doodu gaartay xilliga waxbarashada ayaa la fursad ay wax ku bartaan samafalo reer wallaweyn ah ayaa isku xil saaray xanaaneynta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee magaaladaas cabdibaasid ismaaciil khaliif ayaa soo jeedinaya degmada wallaweyn waxaa ka curtay tallaabo samafal ah oo ay si weyn u soo dhoweeyeen shacabka cabdulaahi maxamed yarow oo ah aqoon-yahan deegaankan ka tirsan ayaa isku xilqaamay aruurinta iyo daryeelka dadka dhimirkala kuwaas oo ku dayacnaa hareeraha waddooyinka mudane cabdulaahi ayaa ilaa hadda soo aruuriyey sagaal iyo toban qof oo dhammaantooda xaaladooda caafimaad ay liidatay shan ka mid ah ayuu si toos ah gacanta ugu hayay halka saddex iyo toban kalena uu geeyey guryahooda isagoo si joogta ah ugu diyaariyey dawooyin lagu dejiyo kadib markii ay baareen dhakhaatiir caafimaad cabdulaahi ayaa sheegay in tallaabadan uu qaado ay ku dhalatay kadib markii uu arkay in aysan jirin cid daryeesha dadkaasi maybaa ii dhaliisiyeen alla ka obse inii qof muslum oo inii lingargaaro Eh, haddii aan an gargaari waayo oo qof kale an gargaari waayo qof an maqan ma leh laakiin ilaahay aan maqanyaa Eh, intii oo hadda oo junoole eh, ilaa adi toban iyo sagaal qofood waaye oo waana ka nool degmada walaweyn iyo nawaaxishe Eh, qaar oo hadda ma jira oo maana isbitaalka jiraan Eh, muqdisho iyo hadda naftiyaba ka jiraan Eh, qaar kale iyo hadda dhimin oo maalin kasto sida samafalnimo eh, dharkaa ku bedeli eh, tintaa ku jaree eh, idiyaha ku jaree intaas keli oo bani aadan lamada ayay dhaliidi wal oo hadda ku bogsuday oo hadda oo maasha allah eh laba qofood waaye Eh, degmada walweyn dadka bulshadana hanuun ay dhiiriya geliyayaan samafala awalad siiwad waa manaan sheeg dadaalka lama jibaar iyo ilayaan luul guuleed cali waa hooyo dhashay afar carruur ah waxayna la kulantay xaalad adag oo dhanka qoyska ah ninkeeda waxa uu muddo dheer la xanuunsanaa dhimirka balse qoyskiisu awood uma yeelan inay isbitaal geeyaan sababo la xiriira inaysan awoodin bixinta qarashaadka ku baxaya kadib muddo laba sano ah uu ku xirnaa silsilad waxa uu ka mid noqday bukaanada helay daryeel caafimaad nofeembar sannadkii la soo dhaafay kadib dawooyin iyo daryeel hadda waxa uu dib ugu laabtay qoyskiisa kadib markii uu caafimaaday luul waxa ay noogu warantay marxaladihii kala duwanaa ay la soo martay ninkeeda iyo xaaladda uu hadda ku sugan yahay dabeelaa ku bilaawadi waxay kala faaday daktar intan jey lahayn daktar taruufa u jeydi haduu walad garab lisii alxamdulilah alshukr hadda hadda raway alxamdulilah aboo walad aboo walad garab isii aga u xabi alxamdulilah hadda raway hadda marka haardis humayta haardis iida aamaaye ara aamaaye wala haarta ma dhaafana aamaaye waa is dhaafay ma jiraan sidaas loo jirinaayey raayis bahay alxamdulilah raway hadda hadda yeeshay dhagada waay dahaadis raway caafimaad hadda doctor cali xuseen shariif oo ah agaasimaha isbitaalka wallaweyn ayaa si weyn ugu bogaadiyey dadaalka lagu caawinayo dadka dhimirka ka xanuunsan waxa uu ku baaqay in la caawiyo dadka silsiladaha ku xiran ee u baahan daryeelka caafimaad doctor cali ayaa sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin daaweyn balse in la xiro aysan waxba u soo kordhinayn wuxuu sidoo kale sharaxay waxa keena cuduradan iyo sida looga hortegi karo inta problemka ama cudurada dhimirka waxaa keeni kara qofka stress daran inuu dareemo oo waqti dheer stress oo sii haayo stresska ha ugu wacnaato in familka oo xaggiisa oo stress oo ka dareemo qofka ha ka dareemo bulshada xaggeeda stress inuu ka dareemo ama qofka inuu lahaado xaalad caafimaad daro oo jireed oo waqti dheer ah qofka inuu lahaado ayadan waa waxyaabaha sababa een, cuduradan dhimirka een, takoor in bulshadii laga takooro een, dadkan in een, loo sheego in cudurkan uu yahay cudur jira oona u baahan een, daaweyn u baahan waxaa loola tacaali karaa cudurkan in qofka loo sameeyo een, xarun u gooni ah oo dadka lagula tacaalo dhimirka laga haayo iyo een, in loo sameeyo daawooyinka ku habboon maskaxda dejiyo daawooyinka ku habboon oo muddo soconaya muddadaas daawada ay u socotana qofka lagu haayo xarun u gooni ah marka bulshadii in loo sheego cudurkan cudur jiro oo u baahan in la daaweeyo inuu yahay Ee, sida bulshada looga daaweeyo cuduradan kale ayagana inay leeyihiin daawooyin qofka markii qof oo xanuunsado maskaxda laga laga galo kale dadka inta badan waxay sameeyaan magaalada in lagu soo fasaxo qofkii Ee, waxay sameeyaan in qofkii oo dhahaa qale qofkan ee, jinniyaalaha ama waxyaabo kale ahaay marka taas in bulshadii loo sheego in cudurkan la daaweyn karo ee, lala tacaali karo daaweyin uu leeyahay dadka dhimirka la ee ku nool soomaaliya waxay la kulmaan nolol aad u adag qaar badan oo ka mid ah waxay ku dayacan yihiin wadooyinka iyagoo aan helin daryeel caafimaad cunto hooy iyo xitaa daryeel bulsho xanuunadooda waxaa sii xumeeya saboolnimada colaadaha iyo wacyiga bulshada oo aan weli si buuxdaha u aqbalin in xanuunka dhimirka uu yahay mid u baahan daweyn iyo daryeel gaar ah dadkaasi waxay halis ugu jiraan in la takooro la handado xitaa la dhibaateeyo maadaama aysan awoodin inay isdifaacaan qoysaska ay ka dhasheen badankooda waa kuwa dhibaato dhaqaale hayso mana awoodaan inay u helaan isbitaal ku habboon cadbaas ismaaciil barnaamijka wadaagga sooma wallaweyn gawaarida dadweynaha ee magaalada kismaayo ayaa aada u yaraaday iyadoo dadka danyarta ah ay awoodi la-yihiin lacagaha lagu raaco gaariga tagsiga oo ah midka ugu badan ee haatan magaaladaasi laga adeegsado muxuyidiin soomane xasan ayaa warbixintan kismaayo kasoo jeedinaya nuxiba cabdi xuseen waa hooyo danyar ah waxayna ka mid tahay dadka isticmaala gawaarida dadweynaha ee loo yaqaano ee caasiga maalin walba waxa ay ugu yaraan soddon daqiiqa taagnaataa laamiga si ay u hesho gaari caasi oo ay raacdo suuqa ayay u xamaal tagtaa maamadan ayaa afar caruura ku korisa waxaayna aada uga fog tahay goobteeda shaqada arrintaas ayaa ku kalifaysa inay raacdo gaari waxa ay sheegtay inaysan awoodin lacag ay ku kiraysato tagsiga oo ah midka ugu badan ee hadda magaalada ka shaqeeya dhaqaale ahaan waxa ay ku tilmaamtay inuu aada u badan yahay ani inta badan waxaan raacaa een, caasida caasidan hadda eh, ama blkan hadda sidii caadiga ahayd looma hela walow ay soo bateen een, tags- een, tagsiyyaashii marka ani ahaanteyda tagsiyyaasha dhib fara badanaan ku qabaa waayadii hore ee blka waxaa lagu raaci jiray laba kun saddex kun haddii aad raacdo waxaa dhehaysaa een, saddex kun ma haysataa dhahda labada kun daawooda waa lagaa qaadaa laakiin tagsiyyaasha neeto inta ugu yar nusdooro nusdoorarkiin wax yariisa lagu wadaa ilaa meesha hadda rat- ma- ma een, ma aadi kartid haddii aa u baahan tahay in hal dooro dhiibto waa iyo in ka badan marka een, dhibaato weynaa ku qabnaa walaahi horta sinaai een, markii la dhaho inta badan een, casiyada way ku yaryihiin ama bielada ugu yaraan waxaa taagnaanaysaa haddii u yaraato soddon daqiiqa afartan daqiiqa taagnaanay sifa aadi caasigaasa u hesho inta badan caasiyaasha magaalada ka shaqeeya waxay ka shaqeeyaan dalxiiska sinai markii la dhaho aaday ugu yaryihiin S- een, marka sinai lagu dhahona aaday ugu yaryihiin caasiyada ani ahaana reer sinaya ah inta badan waan ku rafaadaa helitaanka caasiga caasiga waxaan ku doortay een, maadaama aan ahay qof danyar ah markastana een, magaaladii u baahan inaan aado tagsigana aanan awoodin sidaas aawadeed ayaan caasiga u doorbiday walaahi een, dhibaato zaaid u weynaa ku qabnaa sababtoo ah b l k waxay ka saareen booskii isaga uu lahaa waayadii hore waxaa arki jiray saddex- saddex bl afar bl shan bl oo hal xaafad ka shaqaynaysa tusaale camal siinaa camal shan iyo lixa ka shaqayn jirta dhibaatooyin badanaa ku qabnaa sababtoo dad yar ahaa jira ilmo iskuulo dhigtaanaa jiraan oo oo, een, ardey ah ardeydii ma awoodo shan iyo lix waaye shan iyo lixdaas een, caruur ma een, intaasoo lacag baa ka bixin kartaa tagsiga ma bixin dadka ku nool magaalada kismaayo ayaa hadda aada u raaca gaariga tagsiga sidoo kale waxa ay si weyn hoos u dhac ugu yimid dadkii raaci jiray caasiga sidoo kale dadkii ka shaqayn jiray caasigan iyo dareewaladii karishbooyadii ayaa intooda badan iska xareeya gaariga waxayna noqdeen qaar shaqo la-aan ah iyo kuwa iibsada gaariga tagsiga halka kuwa ka shaqeeya weli dhaqaale la-aan ay wajahayaan dadkaas waxaa ka mid ah cabdifataax xasan qalinleh oo dareewar weli kaxeeya gaariga caasiga loo yaqaan waxa uu sooma u sheegay inuu shaqadan hayo muddo ka badan shan sana isagoo ku maareeya nolosha afar caruur ah inta uusan hoosu dhac ku bilaaban waxa uu sheegay in maalin kasta uu shaqayn jiray lacag dhan toddoba boqol oo shilin soomaali ah halka hadda shan boqol aysan dhammayn inta ay shaqeeyaanna oo lagu bixiyo lacagta shidaalka midda karishbooyga taasoo uu ku sheegay inay tahay caqabad xoogan oo dhaqaale qaar saddex kun inta badan saddex kun ay badiyiin mid mid ba afar dhiiwaayo laakiin inta kale saddex saddex ay dhiiwaayeen oo jajaxa weli oo aad u jajaxan lacagtii way dhamaayd wallaahi saacadan kula hadlaay lix boqol todoba boqol qaban jirin hadda saacadan kula hadlaay laba boqol aan hayaa iyo lacag intaas jabkaas bis haddaan saacadan waxaa la qaban jirin lix boqol todoba boqol unbaa la qaban jirin adigu melin iyo todoba boqol mil lix boqol dadkaas ka yar dadka ay badiyiin dalxiiska ay badiyiin barisaa ilaa kaamkoof ilaa iyo buulmalaa ilaa buulablak ilaa iyo daabiyam dadka meeshay ku degaan dalxiiska dadkii dalxiiska ay badiyiin marka xagga waa in gaar iyo in yar kooban unbaa ka shaqayso laba gaar saddex gaar un dadka qaar
waxaa jirta dhalinyaro kaxayn jirtay gawaarida caasiga balse suuq la-aan darteed hadda waxay u iibsadeen gaariga tagsiga maadaama markii hore uu howlgab noqday cabdinaasir cali waxa uu ka mid yahay dareewalada ka shaqayn jiray caasiga haddase waxa uu ka shaqeeyaa gaariga tagsiga waxa uu sooma u sheegay inay nolol ahaan u kala duwan tahay markii uu ka shaqayn jiray caasiga hadda sidoo kale uu ka shaqeeya tagsiga waxa uu sooma u sheegay in macaamiil fiican uu helay maadaama dadka magaalada kismaayo ay doorbideen inay raacaan ninka lacagta gaariga iskale baa intaan wixiisa siiyaa wax iisoo haraan weliba shidaalka iska bixiyaa baraaro ku jira hadda ilaa iyo konton iyo shan marmar qaar toddobaatan marmar qaar waxaan shaqaynaa markaan ugu yarto oo lacag maba shaqaynin la dhaho nama uu soo gelinba maalintaan dhano waxaan ilaa afartan iyo sagaal ilaa afartan iyo shan konton iyo shan konton lixdan haweenka magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan shaqooyin ay ragga oo keliya qaban jireen cabdiqani cabdulaahi cusuble ayaa soo jeedinaya haweenka soomaaliyeed waxa ay tobankii sane ugu dambeeyey kusoo badanayeen goobaha shaqada nooc kasta oo ay yihiin waxaase jira shaqooyin ay aada ugu yaryihiin qabashadooda marka la joogo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dumarka qaar ayaase ku dhiirada shaqooyin aan looga baranin deegaankan inay haweenka qabtaan sida qamar xuseen cali oo ah hooyo haysata saddex caruur ah waxa ay kabalyeeri ka tahay mid ka mid ah maqaayadaha waaweyn ee magaalada beledweyne waa gabadha keliya ee shaqadaani qabata magaalada oo dhan lacagta ka soo gasha shaqada kabalyeernimada ayay sheegtay inay waxbarashada kaga bixiso caruurteeda iyo cuntada ay isticmaalaan waxay sidoo kale sheegtay in shaqadani ay tahay mid ku cusub magaalada ay joogto bulshadana ay kaga timaado falcelino kala duwan magacaygu waa qamar xuseen caalin maqaayad godirnool mool waxaan ka qabtaa waxaan ahay waytarad amba kabalyarisid garanaysid shaqadu markaa shaqaynaysid rag iyo dumarba ma lahan waa hamiyadda shaqadaada siisid waxay ugu kalifa ma jiraan shaqa jaceylkayga miya anaa shaqa jecel waa hogmigayga inaa shaqaysto haddaan noloshayda guud aan kor maro anigu waxaan ahay singarmaadir sidaan kuu sheega singarmaadir waa hooyo caruurtaydana waa gribabs saddex caruura ay joogto waxaan ku sameeyaa dhaqaala halka iga soo gala wayaan ahay so caruurteyda waxaa ugu qabsadaa waxbarashadooda inkastoo halley waxbarasho ay gaartay labada kale yaryaryiin waxbarashadooda halkas waxbarashada gaarta sida kale caruurteyda u biishtaa alxamdulilah walaahi sideed sano sagaal sano meelaas in yaroo amarwa ahay haddii laga reebo inta kale walaahi caqabadsaas waaweyn kale ma kulmay noocyada kala duwan ee bulshada ayaa marka ay la kulmaan qamar siyaabo kala duwan ugu falceliyo iyagoo soo dhoweynaya intooda badan cabdiweli cali muumin oo ka mid ah macaamiisha galab weliba u casiriyo doonata maqaaxidda ay qamar ka shaqayso ayaa sheegay in haweenka shaqaysta ay tahay wax aada loo soo dhoweynayo maadaama inta badan hooyooyinka ay koriyaan carruurta soomaaliyeed qaar badanna ay dayaceen aabbayaashii dhalay marka runtii waxaan dhihi karaa fikir aada wanaagsan waaye in haweenka ay maxaa layirahda ay ka mid noqdaan dadku adeega macaamiishooda iyo bulshada marka meeshan waxaa imaado rag iyo haween ama rag iyo dumar aan dhahnay rag iyo dumarkaas imaado waxay u baahan yihin dad u adeego macaamiilo waaye maqaaxida galab walba imaado iyo waqti walbay furan tahay iyo qof walba sidoo firaaqo uu heli karo marka raggaas iyo dumarkaas imaanayana waxay u baahan yihin dad u adeego dadkaas marka way kala duwan yihiin aan kasoo qabanaba dhinaca haweenka waxay qabsan karaan maxaa layihahda arrimaha haween ayaga uga hadlaayo iyo maxaa layihahda xaflado gaar u ah iyo maxaa layihahda kulamo gaar u ah kulamadaas iyo xafladahaas gaarku ah waxay u baahan yihin haween u adeego oo fahmo haweenkaas waxaa iska qabsan karto xaalad isu raggu waxba ka ogaan karin marka waxay u baahan tahay haween kaloo xalliya xaaladahaas oo la maxaa layihahdaa la ogaado marka walaalkay aada umahadsan tahay aadaan usoo dhaweyna waxaa dhihi laha weliba soo badiya hal iyo laba iyo saddex iyo afar waxa awoodaan kusoo dara insha allah shidaad oo ah maamulaha guud ee maqaaxidda ay ka shaqaynayso qamar ayaa sheegay in shaqada kabalyeernimada ay hayso ay tahay mid ay ugu talagaleen in haweenka reer beledweyne lagu tusiyo inaysan ahayn wax laga cabsado ka shaqaynta maqaaxyadaha ama inay gabar noqoto kabalyeeri waxa uu sidoo kale sheegay inay tusaale fiican u noqon karto maqaayadaha kale ee magaalada shaqaduna aysan wax dhibaato ah keenaynin haddii qof dumar ah loo dhiibo ama la shaqaalaysiiyo
markay tahay qoftu qof dumara markay tahayna aniga runtayna in biya loo saarano caqabado badanaa ku xirmi kara meel aynu qof dumara ayna ka shaqayn jirin ee dad wax ka iibin jirin markaa qof dumara ay maatay shaqayso waa dareemi kartaa aniga naftayna xuuraasi badanaa sameynay gabadhii dadka maanay ku dhex diin uga herin rumaanti waxaa cajiib noqotay dadka reer beledweyne inay yihiinba dadyowga meelaha kala jooga inay dad ka bisil yihiin markaan aragnay feedbacka ka soo laabtay communitiga wax laga gadaya feedback ka soo laabtay markaan aragnay gabadhi wax ka gadaysa waxaan ogaanaba dadka reer beledweyne inay boqolkiiba gabdhaha ay boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan in qaybta salaska ay ku fiican yihiin ay ragga uga horeeyaan marka alxamdulilahi tijaabadaas waa lagu guulaystay gabadhaasna baxdoy noqotay way tarinta way tarinta ugu muhiimsanay ka mid tahay insha allahu tacaalaa gabdho kalena jidkay kusoo jiraan cabdiqani cosable barnaamijka wadaagga sooma beledweyne intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadkan oo ah sidee waxbarasho lacag la-aan ah loogu heli karaa caruurta qoysaska soo barakacay ee soomaaliyeed nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan